waxaa jiray inaan anigu aaday dee qarlo oo aan caare u tegey waxaa kaloo jiray inaan de taliyo ahaa booliska oo puntland labadaaba waan ka tanaasulay waxaana u soo noqday degmadaydii iyo gobolkaygii sanaag waxaana caddaynayaa inaan ciidamadaydii kula wareegay ciidamada somalilan ayaan halka ka caddaynaya waa kan ciidankaeyey oo aan u wareejinayay somalilan waxa weeye waa afartan nin